gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye yawo iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo waxaygelinta maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cusmaan maxamed ayaa si wadajir ah u furay tartanka kubadda cagta ee dugsiyada gobolka banaadir tartankan ayaa si rasmi uga furmay garoonka kubadda cagta ee injineer yurisow waxaana ka qaybgalaya naadiyada kubadda cagta ee dugsiyada waxbarashada gobolka banaadir iyadoo furitaanka tartankan ay goobjoog ahaayeen gudoomiyaha isboortiska gobolka banaadir iyo agaasimaha guud ee aasaaska waxbarashada gobolka banaadir cabdiraxmaan cali axmed agaasimaha guud ee aasaaska waxbarashada gobolka banaadir ayaa ka hadlay muhiimada tartankan uu u leeyahay ka qaybgalayaasha
soddon iyo labadii iskuul guud ahaan maanta way nala joogaan waxaana rajaynaynaa insha allah inuu noo noqon doono kulan midho dhalkii iyo ujeedkii laga lahaa laga helo ujeeddada aslanna waxaa waaye in dhallinyarada waa inkastoo ay tahay qayb ka mida manhajka qaranka ee aan fulinayno haddana in ay ka qayb qaadato inay ka qayb qaadato isdhexgalka bulshada amniga iyo nabadaynta bulshada iyo inaan dhiirigelinno waxbarashada oo ah qayb ka mida wacyigelinta ardayda aanan dugsiyada waxbarashada ee bannaanka ka jooga inay jeclaadaan dugsiyada soo xaroodaan tartankaana inay noqoto mid joogto ah oo sannad kastaba markay ardayda fasaxa galaan inaan qabanno insha allah waana sii joogtay doonaa sidoo kalena gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cusmaan maxamed oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in isdhexgal uu kulankan u yahay ardada ku nool gobolka banaadir
hadafkeena guud ahaan ee dowladeed meeshaan u jeysannahayna waa nooca waxa laga helo dhammaan waa ka warqabnaa jirdhis maskaxdhis caafimaad aqoonta kuu furanto bulshada oo ku tartanto xaafad iyo xaafad ugu dambeynna gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriyo yabo ayaa si rasmi u furay tartanka
waxbarashada iyo isboortiga waa labo hay-adood marnaba aa kala maadno sababtay tahay dhallinyarada waxbarta ayaa isboortigana ayaga ayaa la rabaa maaragta isboortiga inay ciyaaraan dadk wanaagsan iyo banooni fiican inay soo bandhigaan muddada uu socda hadduu ilaah yidhaahdo ciyaartu sideeda waa isdhexgal iyo saaxiibtinimo ma ahan dagaal iyo maaragtay waa markii muddadii garoonka lagu dhex jirana xoogaa yaroo isuulays iyaha jira tartankan ayaa waxaa ka qaybgalaya dugsiyada waxbarashada ee gobolka banaadir waxaana u soo daawasho tagaya shacabka ku nool degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir